Munaasabaddan lakadhex dhigay iyo iskuul waxbarasho oo la hirgeliyay deegaanka Gargaroy ee Somalilan ayaa weliba guubre ku haya madaxda wasaaradda waxbarashada, maamulka deegaanka, kan gobolka iyo marti kale. Dugsigan ayaa weliba waxbarada doona awlaad fara badan dadka deegaanka oo markii hore ay u baahiyo maadaama ay waxbaranayaan awlaadyo goob dhismeyaasha eedan u doonaysanayay taasina ay caqabad ka ahayd waxbarashada awlaadda. Wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Somalilan Dictor Axmed Aadan oo meelasay ku hadal yeeshay inta dugsigan si dhaqsi leh la dhisi doona.
alxamdulilah rabbilcaalamiin ilaahay mahadii weeye maanta waxaynu dhagax dhigaynaa iskuulkii loo dhisi lahaa degmada gargoorrey ee buurta libaaxley kaasoo aannu muddaba qabanqaabinaynay ballanqaadkiisana uu lahaa wasiirka ganacsiga ahna murashaxa madaxweyne ku-xigeenka xisbiga kulmiye oo runtii muddo daba socday dhismaha aan ku soo guulaysanay ugu dambayntiina inaan soo helno iskuulkaa ilaahay idankii iskuulkaas furitaankiisana muddo dhow baan ka qayb gali doonna haddii ilaha yidhaahdo waxaan ilaahay u rajaynaynaa iskuul qiimo leh oo mustaqbalka ubad badan ka soo baxaan wasiirka wasaaradda ganacsiga Soomaali wasiirka wasaaradda ganacsiga Soomaaliland Maxamuud Sacad Xasan oo dhismaha iskuulkan ballan qaadiyay waliba Xuseen Xuseen intii uu soo bii doona walilaan ku baahada halkan waxaan imid maalmihii holaha diiwaangelinta waxaan soo maray deegaanada oo ku dhan tuulooyinka oo ku dhan xaliimaale cadaad meel kastaan soo maray iskuul dhagaxa ka hordhisan halkan umaan imanna waa iskuulkii baa la yidhi sidaa liajligeed ayaa talada marka hore ay ku timitay aad iyo aadna waxaan ugu mahadnaqayaa wasiirka waxbarashada oo ugu dambayntii ballantii uu dambaysay qaaday ma dhagax dhigayna waa la dhisayaa iminka laga galayey buurta dalxiiska iyo halkan laga dhisayaa libaaxley bismillah